walaal anuu magacayda carab cabdidaahir baa layidhahdaa waxaan ka imid hadda baar dheeraan kasoo goostay waxaan isku soo dhiibay xarakada al-shabaab marka horena waxaa layga soo khalday deegaanka soomaalida etoobiya see laguu soo qalda anigu garaash baan ka shaqaynayay makaanig baan ahaa nin baa isoo khalday wuxuu yidhi waxaan kuu hayaa geerash laba dabaqa oo ku yaala magaalada muqdisho bisha aad kaga shaqaynayso lacag saddex kun oo dollar wee
sidaa darteed lacagtii marka trisboortigayd buu iisoo iisoo diray sidii baan anigana kusoo baxa wee haddana markiin wixii ogaaday ee waxaa weeyaan la ikhalday ee baar dheere lay keenay ee askari baa tahay layidhi waa u dulqaadan waayey mar waan soo goostay waa lay qabtay waa lay xidhay markii labaad baa hadda ku guulaystay inaan xarakada isku soo dhiibo bal ka sheekee qaabka askari lagaaga dhig xamar markaan imid xamar markaan imid hoteel baa lay dejiyey hoteelkii anoo degan baa waxaa laygu yidhi garaashkii xaruntii waxaa loo bedelay xarunta baar dheere baar dheeraan aadayna u diyaar garow anigii markaan soo baxay elboorka lay keenay elboorka diyaaraddii aan koray diyaaraddii dee waxa saaran inuu ciidan yahay baan arkay wee xilligiiba i caddaatay in ciidan lay wado dee meel aan ka noqdaiyo si aan u noqdana markii waan garan waayey marka maxaa u ohan weysa anigu waan degaya waad soo qaladeena cid aan ku dhahaba waan waayey dee albaabadii baa naloo laabayba marka cid aan ku dhahaba waan garan waayey anigiina dee waan iska cabsaday markii dambe markaan nimidna meel kale oo dee intaad dalkiiyo dadka aad ka baranayso meeshan iska joog baan niyadaydii iyo go-aankaydii yaan ka dhaadhiciyey maxaa kuu diida marka inaad askarta kasii mid ahaato oo hadda ku soo wada ma askar lama ahaan karo askari anigu kolley weligay niyaddayda ma gelinin inaan askari soomaaliyeed qorto ayadoo isa saa tahay waxaa weeyaan aniga xamaalatan iska ahaa nin iska xamaalataabaan ahaa xamaalatadaydii dee waa layga khalday marka inaan xorriyad ku daaqo nabad ku daaqo mataqaanaa xor ahaado ayaan aniga doonay sidaas baa damaaday sidaasaan damcay wee see wuxu dhicin intaa joogtay ee baar dheer imisaa si joogta kolley hadda toban bilood baan joogaa meesha tobankaa bilood ee aan joognay ciidan baatiyiin baana lahaa meel baan ku xaraysnayn magaalada bariiskanada magaaladan ka dhacsanayna ma xor baad ahaydoo magaalada ka xamaalinaysa magaaladan ka xamaalanayna wax raashinoo nala siinayaba ma jirinba laakiin rag meesha ka soo goosta oo hore aan waraysanay waxay sheegayeen inay maxaabiis ka dhignaayeen oo meel inta lagu xareeyey aysan fursad ay ku baxaan haysan marka adinkuma goor dambaad fursadaan hesheen mise laba meelood aad kala ahayd run ahaantii way jirtay oo markii raashinka laysa siinahayey ee cuntada laysa siinahayey yay ahayd markii laysba xabsiinahayey ee burhka beebta laysku gurahayey laakiin hadda naftiibaaba layska gooyo waxaa weeyaan raashinba waxaa weeyaan iyo biyoba waa layska gooyey de marka qofka bilaadanka naftiisana de haddii raashin loo waayo way gooyo soo maaha askari adigoo ah haddana siday suuragal ku ahayd inaad magaalada ka shaqaysato run ahaantii horta askari ma gaadhin oo dhibow baan ahaa askari weli maanan gaadhin markaa dhibow baan ahaa horta dhibowna macnaha askari hadda laguma tilmaami karayo sida fikirkayda uu yahay
qof diyaargarow ku jira haa qof diyaargarow ku jiraan ahaa markaa kolley diyaargarow weligay niyadaydaba ma gelina laakiin sifo aan u baxsado baan falankeeda weligayba raadinaya aniga magaalada maxaad ka qabanaysa marka magaalada waxaan ka qabanhayey baabuurtaan si samaynayey taageer ka bedela iyo maxaan ku idhahdaa baabuur matoorkii hagaajiyebaaba beriiskayda laga yaabaa inaan maalinkii intaan magaalada ka dhacsado haddana aan meesha dib ugu laabto marka imis saacad fasax lahayd
adugu marba si weeyaan mar afar saac aan fasax leehay iyo mar aan shan saac fasax leehayba way jirta intaa laguma ilaalinayn maxaad u baxsan weysa jid aan maraan waayey jid aan maraan waayey kharashna maan haysanin wadankiina aad buu iigu fogaa waa gartay marka sidaa darteed baan la baxsan kari waayey inaan xarakada isku soo dhiibo xarakada mataqaanaa ay wadada ii furto sidaa aan ku tagaan go'aansaday maadaama ayadu ay dhulkii baardheer ku hareereysanta inaad ayada xiriir ka heshaad ku inaan ayada xiriir ka helo inaan ayada la macaamilo inaan ayada idirto inaan ayada waddankaydii iyo gurigaydii igu celiso sidaasaan ayada iskugu soo dhiiba ninka kale oo geeskaada jooga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga iyo bal halkaa ka tag calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa magacaygo saddex waxaa weeye cabdiyare caar faare xasan waxaan ka imaaday kilalka shanaad marka gaar ahaan gobolka afdheer waaya marka meeshana nalagu soo khalday waxaan ka imaanay doolow annagoo joognaa nala soo khalday oo anoo gaari wato oo shaqaynayo oo iska xamaalataala soo khalday maxaa lagu yidhi waxaa la dhahay xaggan kismaayo iyo meelahana yaan yaan u soconay ina marin ninbaa ay soo khalda aniga wiil dhalinyaro ani da-deydaa soo khalda Ee, muxuu kuu sheega marka barnaamij caynkee uu kuu sheegay markaan dowla jooga kismaayaan aadaynaa mene marsid buu yidhi meeshan shaqadeeda xaggaasaa ka lacag badan ee xaggaasaan iska tegaynaa macnaha dee anugu maadaamaon nin iska xamaalato oo, een, baaburrey aan ahaa marka ma xaggaaba ka lacag badan "Haa, xaggaasaan iska aadaynaa lacag tirsbooraan yaan hayso markaan soo baxay diyaaradaan soo raacay xamar markaan imaadayna wuu sheekadiiba gadis buu igu akhriyo wuxuu yidhi nio baar dheera maan tagno oo maxaad kismaayo u socoteen xamar ka doonteen xamar macnaha markaan xamar tagna inaan sii duulaan rabne waaya marka markaan xamar aan imaanay hoteelka shan beri baan yaan joogay ninkan isagaana askari buu ahaaye anugu inuu askari yahay in kaleeto maana ka warhaynin nin laakiin reerku ahaa isagbaa khalday oo wuxuu dhahay een, waxaan aadaynaa kismaayo kismaayo show ninkana waa dee nin askariya anna kama warqabin kismaayoan tegaynaa xaggaasaad ka shaqaysanaysaa buu dhaha xamar markaad tagteen oo hoteelkii aad degteen maxaa dhacay xamar markaan tagnay dee waa naloo imaaday oo dad baa noo imaado oo waxay dhaheen een, waa diyaarad baa layna saarayaa waxay aadeysaan baar dheere waa dadkan waa maxay see see rabaan baan ku idhi dhib male hee gaadhi een, baar dheere joogaad iisii kaxaynaysaa ood meelaha meel ii geynaysaa kabacdi baad iyaad iyaad hore isu soconaysaa ood kismaayo aadaysaa ugu dhah sidii baa ku timaadeen sidii baan ku imaaday waaya een, maxaa dhacay markii laydin keenay markaan imaanay markaan dee ansaa elboorka uga soo degnay baa axmaaradii baa meeshan ku oodan baan aragnay axmaaradii markaan saa usoo dhaafnay meel waxaan aragnay xero ahoo xero dhiboowa anuu dee xe- markaan arkay dadkan yuniformka qabe yaacaya waxaan gartay in meesha uu nagu soo mushimay meel een, dhibow ay tah oo meel ciidan lagu diyaarinayo meel ciidan lagu diyaarinaya ay tah waaya markaa dee marka xilligii lugtan la galay lugta markaan la galayna ka noqosho male laakiin intaan meesha ku jiray saan u bixi lahaa ee ma garanaysaa aan meesha uga uga bixi lahaa falkeeda un baan yaan yaan yaan galaa waaya maxaad la kulantoo dhibaato intaa ku jirta intaan ku jiray dee waxyaalo badan oo aan loo dulqaadan karin baan ku arkay dadka nimanku dadka iska leynayeen bugta ku hayeen ma laydin jirdilay waa haawa la jirdilayay oo maxaa wacay ma garanayo wallaahi waa ruuxii waxyaroo khalada sameeya ama saa ma garanaysaa iridkaba oga baxo waa la jir dili meeshiina lama joogi karo oo waa siduu hadda ninkan sheegayay een, cunto la-aan iyo ma garanaysaa yay ahayd nin kale horteeda kasoo muuqda ee, magacaaga ku bilow adiguna een, xageed ka timid asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed deeq aadan cabdi kilalka shanaad baan ka imid gaar ahaan wajaale marka anugu waxaan iska ah xoogsate geerashli ka shaqaysata marka anugu geerash ka shaqaynaya nin xamar jooga isoo wacay oo saaxiibkay ah marka horena wajaale joogay waaya markuu wajaale joogay waan wala hadalnay wala hadalnay wuxuu igu werinay haddaad mar geerashlay tahay aad geerashkaa ka shaqaysid waan si soo raac wax xamaraan ku keenaa xamaraa geerash laga baahan yahay rag shaqaalaa ah oo ka shaqeeya xamarimo waaya waxaan ku uri waraan dhalka ma aqaano dalkana ma kala aqaano dadna ma aqaano seen ku imaadaa xamar wuxuu igu wiri anaa ku soo jid marinaya ee iimo waaya marka dad waxaan raadsaday xamar u socda waaya xamarkii markaan cagta soo dhigay aan dad soo raacay waan ku war xamaraan soo galay dad baan la socdaa dadkiiba taleefonka ugu dhiibay dadkiiba wala hadleen meel huteela igu ima buu yidhi waaya huteelkii baan ugu tegey markii aan huteelkii ugu tegey huteelkii markaan wala joognay wala joognay aduu ilaa toddobaad baan wala joognay toddobaadkii markaan wala joognay wuxuu igu wuri niyow nin waxaan hayaa reerka ah oo baar dheere geerash kale waaya geerashkaasaan ka shaqaysananaa innagaa mas-uulka ah innagaa xukumayna saan doonan geerashka uga shaqaysananaa waaya marka wuxuu igu yidhi bartaasan tegnaa war waxaan ku yidhi aniga marka hore xamaraad igu tiri xamarkiina waan joognaa geerashka adleed waan ku geynaya ege haddii kale waan noqonayaa wuxuu igu yidhi maya dhulkiina ma taqaanid mar haddaad timid dhulkaasaan sii gelanaa baar dheeraan teganaa kadib waan kasii teganaa kismaayaan sii aadanaa dhulkaasaan ka shaqaysananaa maxaa ku dhex dhigaya meeshaad joogti marka hore waayahay baan ku yidhi anna waan fududaaday inamari baan ku yidhi waan israacnay gaadhi baan soo raacnay gaadhigii markaan soo raacnay soo soconay baar dheeruna keenay baar dheere laba habeen markaan jiifay rag dirays xilan baa noo yimid soo baxa baan idhi anuu in aan khalad galnay ama ninkan wax sameeyey dembi baan moodaya waana la xidhay gaadhi waana lagu guray xeraana la geeyey waxaad u malaynaysaa in lagu xeray in la xidhay aan u malaynayo gaadhi baana lagu guray xero ciidan oo oodan baana la geeyey xeradii markii la igeeyey waan yaa war xeradan maxaa ahayd baan ku idhi Wuxuu- isagii baa ii marmaraateeyey uu jawaab waa isima anigoo ma aqaanay buu igu yidhi dadkan askarta waxay naga rabaan innig wuxuu ahaa markiisa hore lacag igu soo qaato lacag baa la soo siiyey si dadka u keen baa lagu idhi oo lacag lagu siiyey markii xeradii la i keenay meel baa la i fadhiisay xafiis ah buugii qalin baa lala soo baxay magacayga saddexan baa la qoray maxaa laygu haystaa waa ku idhi saacaddaa laga bilaabo nin ciidana aada tahay baa laygu idhi oo ani geer nin shaqaalata oo xoog xoogsataa baan ahoo shaqaal ahaan baan ku imid in aan ka shaqeeyo geerisley anu ciidan uma iman baan ku idhi ninkan saaxiibkay baana la socday wax calaa kulli xaal waxaa lagu yidhi halka kama baxaysa waxaa tahay dhinac ciidana isla markaa go-aan baan qaatay haye baan idhi shib baan ka dhahay markii aduu toddobaadna la ereeriyey dhulna ma aqaan dalna ma aqaan gaadhi waxaan raacay xamar u socda waay baan isku dayay inaan raaco dadkiina waa is- way suuragaranayan markaan gaadhigii raacay aduu cabbaar markuu ila socdo waa laysoo qabtay waa xabsi baa lay dhigay aduu ul iyo waxbaa layla dhacay jug baa lay gaadhsiiyey waan joogay joogay kadib raggan saaxiibada ah ayaan isku firkad noqonnay oo waan wala tashanay waay saa meesha uga bixi lahayn sidoo kusoo baxday sidii baan ku soo baxnay aan ku nimidnaa maxaa dhibaatooad la kulantay inaad xabsiga ku jirto aduu waa dhibaatooyin badan baan la kulmay baahi cunto la-aan iyo jirdelis habeen iyo dharaar oo hanj lagu hanjabayo nolol la-aan ayaan meesha kula kulmay haye een, adiguna magacaaga iyo bal een, meeshaad ka timid magacaygu waa cabdikaamil xasan cabdi waxaan ku dhashay gobol goday oo ka tirsan dhulka soomaalida etoobiya gumaysa Ah, waay go-aankaygu anigaa noo jooga meeshan ay dhahaan dhobley ayaa laga soo qaaday maxaad ka haysay dhoobley dhobley waan iska shaqaysanaya iska xamaalatan ahaa maxaad maxaa maxay ahayd shaqadaada shaqadii guryihii wax ka dhisayay waay marka waxaa la yidhi ciidan waxaa jira loo qaadahayo turkiga oo turkiga muddo yar lagu soo tababarahayo haddanana hadda lagaba inay laga yaabo inay dalka ay xamar dhexisay joogaan waay kuwiiban adiga soo raacay waay haddii aan soo raacay meel ay baar dheer dhahan baana la keena waay oo aanan weli horey dhag mooqal mooyaane aan indha horey u saarin Wa- maxaa dhaca kadib kadib meesha meel waxay noqotay ilaahay xalkeeda ogyahay oo ilaahay un loo sheegan karo dha- xaaladeeda maxaa ka mid a waxyaabahaas waxaa ka mid ahaa meesha horta meel sidii naloo sheegay xero dhibbo ay ahayd ha ahaatee haddanana haddii aad khaladaad yar aad gasho ama maarata ilaa qofka waa iska khaldami karaa moogtahay garaacis baa kuu taalla marka dambena garaacistii wax walbaba faraha layskaga qaaday yamtana laga galay marka u dambeysa annaga halkay aan lahayn bal meel kalema haddana layna dhaafin doonaa marka een, haddii aan tegi lahayn oo reerkii iyo wadankii aan aadi lahayn waddo aan marro iyo haddii meel carro aan aqoonin maxaa la yidhi carro intaad aqoonin bay kaa cadgoosatahay carro aan aqoonin bay noqotay dadkana dad aan aqoonin buu noqday Een, haddaba waa baxaa tiraahda ma lagu ogola maya de haddaan anon go-aankeeda baan iska gaadhaan iska dhaqaaqi lahaa waa duumalay aan dhuuman lahaa xitaa Ha.
nin dal yaqaana ma yihi haye maxaa markaa dhulkana nima- na dhulkana nima baa ku hareeraysan aad xooga yara cadow tihiin marka waxaan go-aansanay in aan u imaano een, waliba xarakada waan u imanay alxamdulilah sida kaleeto waan ku fiicana ninka kale magacaaga ku bilow iyo bal deegaankaaga iyo bal halkaad ka timid iyo بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa cabdiraxmaan maxamed cabdi waxaan ka imid deegaanka la dhaho mudug gaalkacyo magaalada gaalkacyo haa waaya magaalada gaalkacyaa iska joogay kulley horta adduunyadan aad arkayso qof inkaar qabaa meel walba wuu joogaa waaya
oday inkaar ilaahay kulley kaas inkaar wuuba qabaaye inkaar qabo oo xamar jooga baa lacag iskaga kay soo daldalay oo muxuu ahaa waa adigu adeer ahaan bay igu qumeen laakiin markuu lacagta igu soo daldalay baan war adeerow lacagtan danta aad ka leedahay maxay tahay lacagta markuu igu soo daldalay baan idhi adeerow lacagtan danta aad ka leedahay maxay tahay war heedhe anaa layn qabow oo xaaxaan ku hayaa soo boodboodi haye oo adeerow laynka adii hays muxuu war adigu waxaa ka baxa diyaarad soo qabso waaya gaalka cayaan diyaarad ka soo qabsaday waaya waan soo booday xamar baan ugu imid awal eh, gaalkacyo ma deegaankaaga waa shaqa un baad u joogta xamaya gaalka cayaan anu geerish baan ka shaqaynaya shaqaanu joogay deegaankuna waa xagge deegaanku waa etoobiya oo gaar ahaan waa jigjigaan ka soco marka xamar baad xamar baan imid waxaan idhi warniyow maxaa jira isaga wuxuu jira suulniyo ciidan yar oo qadar loo wado oon fara badnayn oo saddex kun ah baan kugu darayaa maxaa birtan iyo rafaadkan iyo waxaan iyo gacmaha ku jijibiyey maxaad ku fadhisaa ciidan yar oo saddex kun oo qadar loo wado baan kugu darayaa oo bishii maxaan qaadanayaa bishii afar kun oo doolar baad qaadanaysaa waxaad laba sano shaqaysan lahayd baad hal bil gudaheed helaysaa ciidankaas marka ma qadar baa lagu soo tababaraya waa la soo celinaya lagu yiri mise qadar baa een, ay ciidan u ahaanayaan baa lagu may qadar laftigeedaad ciidan u ahaanaysaan baa layidhi Waay.
iyada laftigeedaa idin rabtaa Waay.
masaas ahaa oo soomaaliya dhanba waa dhaafi qadarna wuxuu yidhi waddan dhib ka jira maaha waddan borobareenla maaha sida soomaaliya kale maaha hayar iyadaad ka joogaysaa masaas ahaa haba khayr allah kusee ugu darbaanir waan yahay buu yidhi waan iska joogay hoteel baan iska deganaa dhalinyaro kaloo badan baa naloo keenay aroortii baa basna lasoo hor istaajiyey yaadhi baskan fuula waan fuulay baskii erboodkuna geeyey erboodka diyaaraddaan nala soo saaray diyaaradda nala soo saaray baar dheeray noqotay baar dheeran waxaan kusoo gallay meel xera ah oo edc ay dhahaan oo guryo hore oo guryihii ahaa ee siyaad baree sahadka ee raashinka la dhigi jiray haddaan fiirina meesha daawo ma taalo hadda waxa nabro lugaha ku yaal waa waa daryeellaan waxaas daawo la-aan cuno fiican ma taalo qofka labadii qof baa waxaa la isku siiyaa koob digira hal koob baa loo darayaa labadii qof oo cuno la-aan baa kowda horeba hogaanka kuu goynaysa saa ay tahay haddana bud baa kuu sii dheer oo dimta lagugu hayaa dhib male adu ayaamihii hore waxaa waan qabnay niman waa kuwii naga soo tegey rag kaloo badan baa xaggaa gada maray rag intay soo mareen rag baa baygaa maray oo waddadaa baay qaaday dadku way kala socdeen annagu dalmanaa noqon marka aakhirka waxaan sameeyey nin baan la soo xiriiray oo ka tirsan xarakada ka tirsan khayr allaase ninka waa i caawiyey waan la hadlay ma isku kaaya wada xidhay meeshii ugu dhoweyd ee soo istaagi karra baan soo istaagna waa nalaga soo qaaday ilaa baar dheere ilaa halkaa waa nala soo wada xarakadaana soo wadana keentay baar dheere markaan ka soo baxayna mooto bajaaj baan soo qaadanay shantiin shantayaduba waay mooto bajaaj markaan soo qaadanay waxaanu ka baxnay dhinaca webiga dhuumashaan ku baxnay aroor hore xilliga aan dadku toosin baanu soo baxnay oo waayo haddii kale waa lagu qabanaya lafaagaa lagu dilayaa hadda ka hora lafaaga lai dilay anoon bixi rabin baa layidhi wuu bixi rabaa oo magaalada meel boostejada waxa dhallinyaro iska shashaaadaya baa layidhi ninkan wuu socdaa wuu baxayaa oo meel xabsi stationka la geeyey bugtaa layga saaray marka aroor horaan soo baxnay saa ay tahay waa nala hagayey oo wiilal tuulooyin hadda aan soo dhaafnay aanan garanayn magaceeda baa joogaana wayna hagayeen iyaguna marka meeshaa soo gaar meeshana soo dhaafteen ha dadkan waan weydiinayna meeshan magaceed meel heblaaya la dhahaa meeshan magaceed meel heblaaya meel heblaayaan maraynaa saasaan dhahaynay ha meeshii markaa istaagna mootooyin mootooyinka meesha taagan soo fuula mootooyinkan soo fuulay sidii baanu ku nimid waayahay askarta kaa dambaysa hadda maxay dhan yihiin oo meesha joog markii hore rag waxaanu ku nimid saddex boqol ee bafa hadda uma malaynaya inaan lix qof ka soo tegay waayo dadkii hore oo dhan booskiisii dad deegaanka lagu buuxiyey way baxeen maya kuwa kale kuwii kale waa wada baxeen mid labalaba gaari u fuula mid eh, halhal u fuula mid lugeeya toban toban sana iyadanoo kale shan shan usoo kala baxay haye yaa wax ku daray waxaan leenahay kolley eh, run ahaantii eh, horta fikirka macnaha annaga maadaama een, aanna aqoonin soomaaliya qorshayaasheeda misane aanan deegaamada soomaaliya aanna aqoonin etoobiyan aan ka imaanay macnaha wixii aan aaminsanayn mise waxa hadda aan aaminay midba hadda waxaan aaminay eh, islaamkii la arki jiray ee qumanaa ee maxaan ku idhahdaa inaan hadda la u imaanay marka horena fikir khaldan baa nalaga aaminsiiyey al-shabaab baad ka wadaamaya hal-shabaab ha ah fikir khaldan baa nalaga aaminsiiyey run ahaantii waxaan odhan lahaa waxaa weeyaan dadkii aan ka soo tagnay waxaan ku odhan lahaa fikirkii laynaga dhaadhiciyey mid wax ka jira maahe imaada waddadu wayday furan tahay soo baxayn odhan lahaa maxaa laydinka dhaadhicee wey waxaana laga dhaadhiciyey nimanku inay dadka iska qabtaan iska laayaan haye waka fikirkaasaa nalaga dhaadhiciyey haye hadda maxaad aragteen marka waxaan arkay waxa inuusan waxba ka jirin cid cid wax u dirsan inaysan jirin cid mataqaanaa cid raacanaysa inaysan jirin cid mataqaanaa wanaag kuu horseedi maahaana cid xumaata kuu horseedi inaysan jirin baan u jeedaa